waxaan rabaa inaan halkaan ka hadlo arrin xasaasiya ee ku saabsan gobolka sool gobolka sool dhibta siyaasadaysan ee dhulfidsiga ah ee lagula soo duulay puntland aqbali mayso waxaa wayna difaacaysaa waxaa xusid mudan maanta in shacabka reer puntland ay muujiyeen midnimo iyo taageero qiiro leh oo lagu taageerayo walaalahood ayna ugu horeyso midnimada shacabka reer sool iyo sanaag al-shabaab iyo daacish waa khatar dalka soomaaliya ku wajahan oo maalin walba gumaadaya haldoorka soomaaliyeed waxaa falalkooda waxashnimada ah ugu dambeeyey kuwii ka dhacay buuhoodle gaalkacyo iyo muqdisho waan uga tacsirinaynaa qoysaskooda ayagana allah u naxariisto waxaa muuqata inaysan jirin fikir dhab ah oo lagu midaysan yahay laguna dabargoynayo argagixisada sidaas awgeed waxaa mar kale ku celinayaa baaqii aan ka jeediyo shirkii belgium ee somali partners forum laba toddobaad ka hor in si deg deg ah loo qabto shir caalami ah oo soomaaliya gudaheeda lagu qabto oo soomaalidu hogaaminayso kuna saabsan sidii al-shabaab iyo daacish dalka looga xoreyn lahaa